بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan idiinsoo gudbinayaa qiso cajiiba oo faa-iido badan aan ka helayno haddii aynu si fiican u dhegaysano macnaheedana fahno qisadan waxay ku saabsiisan tahay sabirka iyo faa-iidada uu leeyahay iyo midho dhalkiis qisadan waxaa ka sheekeeyey sheikha weyn allaha xafido maxamed al cariifi waxaanuu yidhi waxaan la kulmay ninaan saaxiiba nahay oo dhakhtara oo ka shaqeeya cusbitaalka ninkaas waxaa loo keenay cunug yar oo jiro qaba xanuunsanaya wiilka yar waa bukaan jief da-diisu waxay ahayd laba sana iyo badh kadib markii cusbitaalka la keenay ayaa wiilka yar waxaa la geeyey qolka baadhitaanka si loo baadho xanuunada haya intii lagu jiray baadhistiisii ayaa wiilkii yaraa waxaa ku furmay dhiig xagga kaga yimi sanka kadib markuu dhiigii ku furmay ayuu waxaa ku dhacay inuu naftiina istaagto muddo shan iyo afartan daqiiqo ah kadibna sida caadiga ah dhakhaatiirtu marka ay arrintu halis gaadho waxay inta badan macluumaadka la socodsiiyaan waalidkii dhalay cunuga yar hooyadii iyo aabihii oo jooga qolka nasashada ee lagu sugo ayuu waxa uu sheegay in wiil wiilkeeda yar fursadda uu ku badbaadaysa ay aada u yar tahay maadaama uu marka koowaad uu ku dhashay xanuuno marka labaadna uu naqaskiiba laga laayahay oo neefsashadii lagu laayay calaa kulli xaal waxaa la yaab ahayd hooyadii wiilkaa yar dhashay in aanay wax falcelin ah sameynin ama wax muruga ahaanay ka muuqanin waxay gacanta ku haysatay masxaf kitaab qur-aanah waxayna tidhi waa masiibadaasi waxa weeye mid xagga eebbe ka timi waana qadar eebbe waanan ku sabraynaa insha allah waanu caafimaadi doona dhakhtarkii isagoo la yaaban ruuxan dumarka ah samirkeedii iyo qaabka ay uga jawaabtay iyo finan iyo sida aanu u filaynin ayuu wuxuu dib ugu noqday wiilkii yaraa cunugii yaraa kadibna haddana waxaa ku dhacay in haddana wiilkii sanka dhiig kale kaga furmo haddana dhakhtarkii wuxuu kusoo noqday hooyadii hooyadii waxay tidhi insha allah uu iska caafimaadi doonaa wakhti yar kadib wiilkii yaraa ilaahay amarkii wuu caafimaaday xanuunkii iyo dhiiggii sanka kaga furmayey wixiiba way istaageen laakiin muddo yar markii la joogaba ama dhowr casho markii la joogaba laakiin wiilkii uu weli joogo cusbitaalka ayaa waxaa eebba amray in wiilka yar uu ku dhaco xanuun maskaxda ah waxaana loo baahday in qalliin maskaxda ah la sameeyo markii qalliinkii maskaxda ahaa la sameeyey ayay sida caadiga ahaa dhakhtarkii haddana dib ugu soo noqday waalidkii dhalay cunuga yara hooyadu weli kama aysan quusanin kitaabkeedii masxafka masxafkiina way sidataa waxay kaloo wada ducaysanaysaa eebana waa isku xidhay waanay samraysa sidoo iminka wuxuu u sheegay markaa dhakhtarkii in ay kama dambays tahay wiilkii jaaniskii ugu dambeeyey ee uu ku badbaadiyay inuu xaggiisa isaga ka dhammaatay wax falcelin ah iyo wax muruga ah hooyadii iyadoo aanay ka muuqanin ay waxay ku tidhi insha allah uu iska caafimaadi doonaa wuxuu ilaahay qadaray in muddo kadib in wiilkii yaraa xanuunkii maskaxda kaga dhacay uu ka uu ka bogsado oo uu ka caafimaado laakiin masiiba way dambaysaay haddana wiilkii waxaa ku dhacay xanuun kale oo jiro kasii darantii hore keliyihiibaa shaqaynba waayay subxaanaka yaa ilaahay keliyihiibaa fadhiistay cunug yaroo laba san iyo badh jira oo keliyihiina fadhiisteen ninkii dhakhtarka ahaa quus buu taagan yahay waxauu haddana kusoo noqday maamadii dhashay wiilka yar waxaanu ku yidhi iminka waa kama dambays weeye cunugaagii waa u dhammaatay hooyadiiyadii oo aan wax falcelin ah markan kalena aan samaynin ee tidhi insha allah wuu iska caafimaadi doonaa waanaan sabraynaa haddana ilaahay wuxuu qadaray in wiilkii kelihiisii u shaqeeyaan yaa salaam muddo kadib ay haddana wiilkii waxaa ku dhacay xanuunadii hore mid ka wa- xanuun ka sii daranba subxaanaka yaa ilaahi waxaa ku dhacay sanbabka ayaa shaqaynba waayay naqaskiina waa ku dhegay koomana wuu galay wiilkii yaala dhakhtarkii isaga oo warwarsan oo iminka quus taagan yuu wuxuu kusoo noqday hooyadii wiil- wiilkii yar dhashay waxaanu u sheegay in xa- wiilkeedii uu halis ku jiro iminkana janis wuu ku noolaan karaana ee aada u yarta waxay tidhi insha allah waa uu iska caafimaadi doonaa waanaan sabraynaa wiilka yarna marka uu dhakhtarku ka soo baxo waxay hooyadu sameynaysay intay u intay u timaado wiilka yaray waxay ku akhrinaysay masxafka kitaabka qur-aanka een, ilaahayna way beriyeysay waana isku xidhay waana ee, waana tala saaratay waxuu ilaahay qadaray laba sano iyo laba sano kadib wiilkii yaraa cusbitaalka inuu ka baxo isagoon xa- xanuunadii oo dhan ka ba- een, ka caafimaaday oo caafimaadkiisu uu taam yahay oo keliyihiisii shaqeeyeen oo maskaxdiisii oo caafimaad qabto oo sanbabadiisii oo caafimaad qabaan oo dhammaan jidhkiisii wada caafimaad qabo maasha allah haddana laba sano kadib wiilku markuu caafimaaday laba sano kadib ayaa wiilka yaran u noqonaya ilaa shan jir ilaa afar jir meelaha ayaa waxaa dhakhtarkii ku soo noqday hooyadii dhashay cunuga yar oo wadatay cunug labaad iyo ninkii ee, carruurta aabahood ahaa gabadha een, xaaskiisa ninkii dhakhtarka ahaa isagoo warwarsan ayaa waxa weydiiyey cunugan yaree labaad ee xaguu ka yimi waxay ugu jawaabtay cunugan yar waxa anigii ninkaygu waxaan isqabnay muddo toddobiyo toban sannadood ah wax ubad ahna waxaan dhalnay cunug yaraay bukaanka ahaa ee xanuunsanayay markii aan samirnay ee aan ilaahay tala saaranay ee aan ducaysanay yuu ilaahay wuxuu qadaray inuu cunug labaadna na siiyo kii bukaanka ahayna unoo caafimaado maasha allah waxay ka mid tahay een, darajooyinka waaweyn oo ilaahay bixiyo samirku marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inagana inaga dhigo kuwa samra oo iyabana tala saarta aan quusaninna ducadana aan ka quusanin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu